الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إخواني في الله saad u jeedaan waxaan ku dhex jirnaa masaajid masjid siraajuddiin oo ku yaallo magaalada bangal khaas ahaan buula xagar ooga yaallo masaajidkani saad u jeedaan geeda ayuu ka dhisan yahay oo waxaan ku xirxirnay maryaha aad arkaysaan waxaanan noogu xirnay maryahani hadda waxaa la jooga waqtiyaha roobabka roobabkii ayaa daaqadaha ka soo gela geedihii soo dulma soo dhex maraayo hoos iyo korba dhinacyada biyaha soo gelayaan masaajidkii waxaan u malaynaa wuxuu saan yahay muddo sanad ku dhowaad ayuu saan yahay waqti hore ayaan asaasanay bishii shanaad sanadkan dhexdiisa ilaa intaan waxaan marka maanta usoo bandhigaynaa muslimiinta in masaajidkani dhismihiisii ay nagala qayb qaataan sidaad u jeedaan meeshan shaykhii iga horeeyey masjidkan iyo arrimihiisana maamulayay sida uu u sheegay wa masjidka magiciisa taariikhda la joogo deegaanka iyo jihada la jiro waxoo dhanba shaykhii hore ayaa sheegay lagu laaban maayo waxaa uun hadda annaga iyo mu'miniinta mutabariciinta ah muxsiniinta ah adduunka daafihiisa kala jooga aan u sheegaynaa haddana aan ku wargelinaynaa dhulkan aan joogno waa dhulkii uu lahaa masjidka siraajuddiin in yar ka hor salaadii duhriga jamaacatan asaga dhexdiisaan ku tukannay dadkii deegaanka bangal haddaan nahay culummo iyo mucalimiin iyo mashaayikh iyo odayaal iyo xataa dad dowladda ka tirsan yaan hadda meesha ku wada joognaa ilmihii qur-aanka baranayay oo masjidka camirayay naftigooda waa nala jiraan awoodda allah iska leh ilaahay asagaa raxmaan ah asagaa bangigiisa uu buuxaa gurigan asagaa iska leh asagaana dhisanaya laakiin dadaal iyo dhaqdhaqaaq ayaa la rabaa sunnatullaahi fii khalqihina waa saas waxaad malaynaysaa amaad arkaysaan meeshan aan iskugu imaanay waa masaajid gurigi ilaahay sida uu u yaalana ninkii kasta uu arka uu arkahayaa waxaan codsanaynaa dadka muslimiinta ah carab iyo cajabo meeshii ay joogaan masaajidka inay gacan weyn ka geystaan ayagoo ilaahay dartiisa u sadaqaysanayin wixii ay ku darsani karaan iyo wixii kale oo saaxiibkooda oo yawaadi karaan oo muxuu ahaadoba ha ahaadee ayagoo cawaansanayin intaasaan codsanaynaa haddii dadkii meeshan joogay aan ahayn ee muslimiinta ah ama odayaashii ama culamaawdiinkii waad arkaysaan marka aniga hadalkay uu iska gaaban yahay waxaan u baahannahay gargaar muslimiinka oo dhan dhammaan wixii ay nagu tari karaan inay nagu soo caawiyaan oo masaajidka noo dhisaan ilaahay dartiisa ay u sadaqaystaan intaasaan codsan haynaa alaha dunida ku nool inta meeshan joogta hadda nala taagan iyo inta kaleba howl noo wada taallaan hadda dhex taagannahay taasoo ah masjid ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan dhisno oon wax ka qabanno marka taasna hadde waxaa weeye waxa khayrka la yidhaahdo wax meel ku soo qaydan maaho aad buu khayrka u tira badan yahy meel kastana waa laga heli laakiin masaajidda siba oguma jiraan waa kuwa adduunkan ilaahay wixii uu keene qur-aanka iyo markii laga tago macnaha waxay ku jiraan masaajidda amaakinta diinta ilaahay loogu kaalmaysta diinta ilaahay lagu barto marka waxaa weeye magaaladan intan leegad hadda aragtaan buulaxagar baa la yidhahdaa sida wadaadkii hore uu sheegay magaaladan masaajid ma laho waa guryo iska dhisan iyo dadkii oo markaa uun iska dhex joogo geedaha quracda iyo hoostooda iyo xagarta iyo ilahay iskaga caawidaan marka insha allahu tacaala khayrkana wuxuu ku fiican yahay meesha loogu baahi badan yahay marka in lagu bixiyo